xarunta dhexe ee dowladda hoose ee degmada garoowe iyo weliba sii habsamile ku dareere baaritaanada caafimaadka ee shaqaalo ee ka shaqeeyeen xarumo shalduwan ee ganacsiyada garooba xogayaha dowladda hoose maxamuud cali gurey iyo weliba usadaha fure ee qiibiinta kaararka caafimaadka shaqaalo luhubiyowa caafimaadso ay ka shaqeeyeen xarumo ganacsiga waxaan joognaa hotelka janteela waxaa jirta aanu daba soconnay xafiiska xogayaha warqad ka soo baxday bishii oktoobar warqadaasoo ujeedadeedu ay ahayd in dhammaan goobaha hoteelada maqaaxiyaha dadka adeegyada bulshada halkaa ugu haya in lagu baaro caafimaadkooda waxaan marka aad ugu mahad celinaynaa hotelka janteela oo uu noqday ciddii ugu horeysatay ee shaqaalaheeda keenta ee baaris caafimaad lagu sameeyo oo ku guulaystay inay shaqaalaha halkaan ka shaqaynayaan dhammaantood ay badqaba caafimaadkooda cuduradii laga baarin laga waayey waxaan rabnaa inaannu ku wareejinno id kaarkii baaritaankooda lagu sameeyey ee lagaga waayey wakiilka hoteelka ka shaqaynaya siida janteela halka waa shaqaalaha idiin shaqeeya kaararkoodii weeye waxaa loo sameeyey baaritaan dhammaantood alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay mahad ilaahay u heleen inay noqdaan bulsho caafimaad qabta oo bulshada u adeegaysa sidaa awgeed idinkana waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida kalsoonida iyo amaamiirta aad u qaadateen oo u fuliseen sida aad ula dadaalaysaan bulshadiinna iyo badqabkeeda iyo caafimaadkeeda insha allah aad baan idinkaga mahad celinaynaa warqadoodshaqadoodina waa tan bulshadana waxaanu ugu baaqaynaa hoteelka janteela adeega ka socdaa iyo cidda ka shaqaynaysaaba inay yihiin cid la xaqiijiyey caafimaadkooda hotel janteela garoob ah iyo nagadiya xaruntii ku horreeytay ee shaqaalisha baarta si loo hubiyo caafimaadso maamulka hotelka iyo weliba uusan mahadnagaya shaqada iyo bilowtiya dowladda hoose garoobe ee hubiyowka caafimaadka shaqaalo xarumo ganacsiga ee garooba cabdirashiid caraba warsame oo ee milkiilaha maamulka hoteelka janteela garooba iyo mahadnagiya shaqada iyo bilowdiya dowladda hoose oo lagu hubiyo caafimaadka shaqaalo aan shaqayn bulshada iyo goobo ganacsiga bismillahi raxmaan raxiim aad baa ugu mahad celinayaa xogayaha dowladda hoose maxamuud cali guray iyo tiimka la socda aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa waxay baaritaan ku sameeyeen hoteelka jandeela oo u furan walaashay fartuun sheekh cabdiraxmaan aa wakiil u ahay aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa waxay baareen shaqaalaha fayadhowrkooda iyagoo u danayna dalkooda iyo dadkooda iyo dadkooda caafimaadkooda ka turjumaya oo baaraya waxay loo sheegeen maadaama ay baareen kabacdi inay ku guulaysteen boqolkiiba boqol dadkaasi bad qabo iyagana aad baa ugu mahad celinaynaa afar iyo tobankii boqolka dadka kalena waxaanu leenahay hadda sidaas ise ka fiican waa in loo baaraa dalka dhammaantiisiin caafimaad taama looga baaro ilaahay idankiis marka waa idiin mahad celinaynaa waana hir guddoonnina kaararkana aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu